جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhayaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah kadib duqayn cadowtooyo oo lagula beegsaday wilaayada shabeellaha hoose warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaan barnaamijka idinkugu haynaa toddobaadkii la soo dhaafay oo mar kale hadalhayn xooggan ay ka taagnayd qadiyadda badda soomaaliya haddaba maxay ka tiri dowladda elitariya muxuuse yahay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha turkiga isbiraanbir intee la-eg ayaa ka dhex jira gudaha xukuumadda riddada ee magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan guluf colaadeed weli ka taagan inta u dhexaysa degmooyinka xarshin iyo yoocaale ee ka kala tirsan gobollada faafan iyo jarar ee dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashida itoobiya ku hoos jira halkaas oo toddobaadkan ay dagaallo kala duwan ka dhaceen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ardayda mu'asasada alxikma ee degmada jamaame oo sameeyey bandhig cilmiyeed xilli ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xaraka mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowladdiiniya u soo xidhay mid ka mida xaafadaha degmada iyo dadkii ka faa'iidaystay dowladdaasi oo soo bandhigay wixii ay soo barteen qodobadaas iyo kuwo kale oo fara badan ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادي waa hagaag waa habeenimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah kadib duqayn cadowtooyo oo lagula beegsaday deegaano ka mid ah wilaayada shabeellada hoose haddaba bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku qornaa luuqadda carabiga waxaa af soomaali inoogu tarjumay wariyaheenna xaaris cabduqaadir bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo maraykanku ku beegsaday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellada hoose hordhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
si ay ku dhahan tahay faan sharaf galadaysi iyo wafaa waxaan ummaddeena muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishhaadka sheekha mujaahidka ahaa ee moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafhur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafhurka wuuna helay wixii uu ku taamayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano u jilba xirnaa oo adeegidda diinta allah una jihaadiyey sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu hiilin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqriga lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay kusoo gabagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aannada mabaadi'da iyo nafhorka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodan isbahisyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo ridada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda in ay ku taagnaato amarka allah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesataa ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsida iyo hambalyada leh ee ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed miiro jaamac waa rugcadaa ka mida raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaalo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashameeyada taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayay caqiidadiisa waxaana ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taas oo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka sheekha mujaahidka ee moxamed mire ee lagu yidhi iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekh moxamed mire dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayey mideynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dad kale isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaan arrinkaasi ku dhiirigelinaya hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
wuxuu sidoo kale door muuqda ku lahaa musaalaxada iyo heshiisiinta la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisa wuxuu alle sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad lagu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadadkiisii lamahdiye ee xagga dacwada ah isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarneyd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah taas oo lagu magacdaray irshaadu lummah ilaa sabiili rashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku teemi jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko waddamada muslimiinta oo laga xoreeyey rajisiga gumaystayaasha ummadduna ku noolaato xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meeriyaan gaalada iyo heymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafhur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan waraac ah kaadsiimo badan xeshood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiinta u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka goyn xuska allah qofkii la fadhiistaana waxaa diiqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saalo dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagaraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana habeennimadii afar labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afar labaatanka disembar ee labada kun afar labaatanka duqeeyey si dhiiggiisu isugu bedelo nuur iyo naar waa iliis u iftiimiya dhabaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta oo maraykanku naga dilo nin ragaed gob ah waxaa bedelaa nin gobeed ka ad adag balanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaadaa wiilal alla rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhaba aan jihaad ahayn ku raali noqonaynin waxaana ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hudur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos faan iyo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishhaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaadeeda si gaar ahna waxaan uga tacsiyeynaynaa ehelka sheeqa qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u direynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay allaha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyeynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u direynaa walaalaha mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uhilinta diinta allah meel weliba ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeenada uu sheekh maxamed miire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay dariiqa jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan balow wanaag iyo kheerka oo aad isku dardaarantaan balankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiina yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan karo inaad amiirkiina u oofisaan balankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu nagu guudiyey dil iyo jab allena wuxuu noo yaboohay guul iyo shahaado waxaana arki doonaa labadaas yabooh midka dhab noqda allah wuxuu yidhi
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأتون يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي toddobaadkii la soo dhaafay waxaa mar kale hadalhayn xooggan ay ka taagnayd qadiyadda badda soomaaliya haddaba maxay ka tiri dowladda elitariya muxuuse yahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha turkiga iyo isbiraambir intee la-eg ayaa ka dhex taagan gudaha xukuumadda ridada ee magaalada muqdisho qodobkaasi waxaa xubintii hadalhaynta toddobaadka inoogu haya ilyaas cabdulaahi oo barnaamijka aalaaba igala qayb qaata bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdi wahaab waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo sida walaalka uu sheegay aan caawa diiradda ku saari doono qadiyadda badda soomaaliya iyo damacii uu xasan sheekh maxamuud u rumeeyey dowladda xabashida itoobiya iyo ka hadalkeeda oo isbuucii lasoo dhaafay mar kale si had ah u taagnaa dhowr arrimood ayaan ka taaban doonaa qadiyaddan ase ugu horrayntii ku hormara eritariya oo sheegtay in xiriirka ay u jarayso xukuumadda filla soomaaliya haddii ay ka dhabaysay heshiiskii ay etoobiya ugu saxiixday gaarista biyaha badda cas kadib is-afgaradkii ankara mar kale loogu saxiixay dowladda xabashida etoobiya inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa walaac xoogani uu soo wajahay dowladaha ku dhiriirsan badda cas islamarkaana ay xabashidu kala dhexayso colaadda soo jireenka ah cabdiqaadir idriis oo ah la taliyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda eritariya ayaa sheegay in walaac ay ka qabaan heshiiskan uuna mugdi badan ku jiro waxa uuna soo hadal qaaday heshiiskii asmare ku dhex maray gurguurta al-siisi iyo afawaki waxa uuna yidhi ma jirin heshiis gaar ah oo ay dowladda eritariya la gashay soomaaliya heshiiskii ugu dambeeyey ee ay galeen soomaaliya eritariya iyo masar waxa uu ahaa sidii soomaaliya looga difaaci lahaa etoobiya oo soo sahmisay biyaha soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu mas-uulkan eritriyaanka ah waxa uu sheegay inay ka fiirsanayaan xiriirka u dhexeeya iyaga iyo kooxda riddada haddii ay caddaatay in xukuumadda gurguurta ay etoobiya siisay marinbadeed arrinkaas uu ka dhigan yahay in xiriirka ay u jari doonaan kooxda riddada iyo eritariya ayaa sannadihii u dambeeyey waxay samaysanayeen xiriir xooggan asmare ayaana tababartay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo carbiyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyadoo ka faa'iidaysanaysa colaadda u dhexaysa etoobiya ayana eritariya waxa ay doonaysaa inay soo dhoweysato xukuumadda filla soomaaliya balse gurguurta ayaa u muuqday in dhabarka uu u jeediyo xulafadiisii shalay kadib markii uu heshiis la galay etoobiyadii uu ku sheegayay in cadow ay tahay maantana uu ku wareejiya dhaxalkii dhuleed ee ka dhexeeya guud ahaan shacabka soomaaliyeed haddii aan halkaa uga tallaabnay eritariya iyo wixii ay ka tiri heshiiska badda toddobaadkii lasoo dhaafay aan markan u tallaabna hadal ka soo yaray madaxweynaha xukuumadda riddada ah ee turkiga rajab dayib erdogan isagoona sheegay in si aad ah ay uga shaqaynayaan sidii ay bad u heli lahaayeen shacabka xabashida etoobiya xukuumadda ankara ayaa weli waxay iyadu dhankeeda ka sii wadaa dadaalada ay shacabka soomaaliyeed ugu hoosaasinaysa cadowga xabashida etoobiya ee horarka ku ah badda iyo beriga dalkan ordogan madaxa xukuumadda ridada ah ee turkiga ayaa hadal uu jeediyey waxa uu ku caddeeyey in lama horaan ay tahay in etoobiya ay bad ka hesho xeebaha soomaaliya waxa uu carabka ku adkeeyey in etoobiya ay tahay dal weyn oo ay ku nool yihiin dad ka badan boqol milyan oo ruux sidaa darteedna aysan suuragal ahayn dadkaas ay badla'aan noqdaan ayna muhiim tahay in xabashidu ay soomaaliya ka helaan marinbadeed muhiim ah dhanka kale xilli maalmo ka hor ay magaalada ankare ee dalka turkiga uu ka dhacay kulan saddex geesood ah oo ay etoobiya ku heshay damaceedii ahaa inay qayb ka mid ah badda soomaaliya ay xayuubsato ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee toddobaadkii u dambeeyey waxa uu war ka soo yeeray murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda riddada murtadkan ayaa bartiisa ekis ee horey loo oran jiray twitterka waxa uu ku sheegay in waxba kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in etoobiya ay u ogolaadeen inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya waxaan si cad u beeninayaa wararka sheegaya in etoobiya aan siinay marinbadeed warkaasna ma ahan mid sal iraad toona leh soomaaliyana waxay mar walba ilaalinaysaa madax bannaanideeda iyo gobonnimadeeda ayuu fiqi ku yiri bartiisa ekis xukuumadda villa soomaaliya ayaana waxay u muuqataa in durbadiiba uu gudaheeda ka bilowday isbaraambar xooggan xilli murtad xasan sheekh maxamuud isaguna uu fagaarooyinka la taagan yahay isagoo dhiiran in heshiiskii ay u ogolaadeen dowladda xabashida etoobiya raggii xukuumaddiisa ka mid ahaana ay baraha kala duwan ee internetka ay ku faafinayaan xogahan aan soo xusnay inahaas ayaan ku hakaynaynaa qodobkan iyo guud ahaan xubinta aan markana dib ugu laabanna qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka guluf colaadeed ayaa weli ka taagan inta u dhexaysa degmooyinka xarshin iyo yoocale ee ka kala tirsan gobollada faafan iyo jarar ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo halkan inooga soo jeediya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan fuliyeen howlgallo kala duwan waxaana ka mid ahaa howlgalladii ay fuliyeen qaraxyo ka dhacay wilaayada gado kuwaasi oo lagu beegsaday laguna dilay saraakiil murtadiina howlgalka koowaad ee qaraxa ah waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan ka fuliyeen inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo beled xaawo ee gobolka gado waxayna ku burburiyeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan maleeshaadka murtadiinta gaariga oo uu ku rakibnaa qori biiteem ah ayaa gebi ahaanba burburay waxaa qaraxaasi ku dhintay laba sarkaal oo mid ka mid ah uu yahay kabtan magaciisa lagu soo koobay qoorgaab iyo cumar kaniini oo ahaa hal xidigle ka tirsan saraakiisha murtadiinta waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay shan kale oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri uu magaalada beled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maleeshaadka riddada ee nise loogu yeero kaasi oo lagu magacaabo dhagajuun waana uu ka badbaaday weerarkaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan qarax la beegsadeen gaalo kinyaan ah oo kirishtaanka ku faafinayay magaalada dhobley waxaana qaraxaasi ku dhintay hal gaal oo kinyaati ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo gaalo kinyaan ah haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta ee toddobaadkan cabdiwahaab dhanka kale toddobaadkan waxaa dhulka soomaali galbeed gaar ahaan deegaan loogu magacaabo dacaweley ee hoostaga degmada xarshin ee dhulka soomaali galbeed ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyada liyu booliska ee ashaadala dirirka ah dagaaladana waxay yimaadeen kadib markii maleeshiyada liyu booliska ee ashaadala dirirka ah ay xasuuq u geysteen dadka ku dhaqan tuuladaasi dadka deegaanka ayaa ka gadooday ficilada foosha xun ee ay ku kaceen maleeshiyadan oo caan ku ah dhibaataynta dadka shacabka ah hubka ay qaateen dadka deegaanku wayna la dagaalameen dagaalada ayaa sii xoogeystay waxaana toddobaadkan la isku noqnoqday tiro saddex jeer dagaalka ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka dacawaley waxay maleeshiyada liibobolis ku sheegeen inay magaalada kala wareegeen dadkii rayidka ahaa ee halkaasi deganaa muuqaalo ay ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinayay iyaga oo gubaya guryihii ay dadka rayidku lahaayeen taasi oo muujinaysa ficilada foosha xun ee ay maleeshiyadan kula kaceen dadka rayidka ah ee deegaankaasi ku dhaqnaa waxaa sidoo kale baraha bulshada lagu faafiyey sawiro muujinaya meydad afartameeyo lagu qiyaasay oo ay xasuuq kula kaceen maleeshiyada liibobooliska kuwaasi oo xabaal wadareed loogu sameeyey deegaanka baligubadle waxaana dadkan ay maleeshiyada liibobooliska ku xasuuqeen dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka dacwoley tirada dadka ay xasuuqeen si rasmi ah looma shaacin balse waxaa lasoo bandhigay in ka badan afartan qof oo shacaba oo hal good inta loo jeexay lagu aasayo dhanka kale toddobaadkan dagaalo culus oo u dhexeeyey kooxda riddada iyo maamulka riddada ah ee jubbaland ayaa waxay ka dhaceen degmada doolow ee gobolka gedo iyo deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose dagaalada ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana degmada doolow laga saaray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo gaaray degmada beled xaawo intii uu dagaalku socday guddoomiyaha degmada beled xaabo iyo taliyaha sirdoonka ee degmadaasi ugu magacaaban kooxda riddada ayaa sheegay in ciidanka etoobiya ay soo weerareen degmada doolow waxaan rabaa inaan si buuxda u caddeeyo saacadda aan taagannahay in ay magaalada doolow soomaaliya xabbad ka socota xilligan xabbaddaas oo u dhaxaysa ciidamada qaranka soomaaliya dowladda federaalka ciidamadeeda noocyada kala duwan ciidanka booliiska ciidanka nabad sugidda ciidanka militariga oo isku dhinac ah iyo ciidamada etoobiya oo ku soo xadgudbay xuduudda soomaaliya arrintaas dagaal qaawan oo bareer ay soo qaadeen annaguna hadda waxaan ku sugannahay in la hadlaayo degmada beled xaawo haddii ilaahay yidhaahdana waa dhaqaaqhayaa gurmad aniga iyo saraakiishayda waxba nagama haraayaan halkaasaan yaan aadaynaa anigoo ah guddoomiyaha degmada beled xaawo waxaan halkan ka caddaynayaa siduu jananka iga horreeyey uu sheegay in degmada beled xaawo ay ku sugan yihiin macnaha mataqaanaa ciidamo ka hor imaansan nidaamka dawliga ah ciidankaasoo rabo macnaha diidan dowladnimada dhanka kale wasiirka amniga ee maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay soo weerareen maleeshiyada maamulkiisa barnaamijka saakayto degmada doolow wuxuu ku bilowday saaka markuu waa baryahanba ay lahaayeen waxaan amniga ka qaadaynaa degmada doolow in nin hay-ad u shaqeeyo inay niman dowladda u shaqeeyo oo iskugu jiro nisa iyo ciidan kale ay ka afduubaan magaalada doolow gudaheeda isla mar ahaantaasna ay geeyaan degmada beled xaw laba waxaa yimid wafdi ka yimid meesha la yidhaahdo kismaanyo oo gobolka gedo yimid oo ka kooban xildhibaano iyo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulka diyaaradda markay timid ciidamada halkan joogay oo nabad sugidda iyo booliiska labadaba amar lagu siiyey inay diyaaraddana xabadeeyaan wafdigana xabadeeyaan wafdigiiba waxay u dhigteen isbaaro wafdigii waa laga soo badbaadiyey markaasay magaaladii dhexdeedii fiyaalaha ahaa waxay ka bilaabeen xabad xabaddii bay muddo wadeen ayaa ciidamada amniga jubbaland waxay ku qaadeen inay amnigii dib u soo celiyaan oo degmadii dib ugu soo celiyaan amnigi ayagina hubka dhigisna lagu sameeyo magaaladan caadi weeyo dhanka kale toddobaadkan cabdi wahaab sarkaal ka tirsan maamulka shaadala dirarka ah ee galmudug ayaa lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulkaasi sarkaalkan oo darajadiisa ciidan ahayd laba xidigle booliis ah ayaa si gaar ah loogu dilay agagaarka cisbitaalka weyn ee dhuusamareeb lawareedyo ayaana xaqiijiyey in nin kale oo askari ah uu xabad ku dhuftay sarkaalkaasi taasi oo keentay in uu goobta ku qurbaxo sarkaalka la khaarijiyey ayaa maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee galmudug ugu magacownaa taliyaha waxay ugu yeeraan howlgelinta booliiska galgaduud waxaana lagu magacaabi jiray xasan quuri ninka dilka geystay ayaa lasoo wariyey in uu goobta ka baxsaday walow goor dambe uu maamulkaasi shaaciyey inay gacanta ku soo dhigeen askarigii dilka ka dambeeyey dhanka kale cabdiwahaab toddobaadkan kooxda ridada soomaaliya waxay joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee tegi jiray magaalooyinka kismaayo iyo doolow oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo gedo degmada doolow marka laga soo tago magaalada kismaayo oo ahayd tan ugu dambeysay ee xanibaada lagu soo rogay toddobaadkan ilaa laba maalin oo xiriir ah kama aysan degin wax diyaarada ah gaar ahaan waxaa xayiraada la saaray waa diyaaradihii rayidka ee ka degi jiray magaaladaasi muuqaalo la baahiyey ayaana lagu arkayey boqolaal dadweyne shacab ah oo garoonka magaalada kismaayo ku go-doonsan waxaana dadkaasi ku jira qaar xanuunsan oo lagu waday in dibadda loo qaado mid ka mid ah dadkii ku xayirmay toddobaadkan garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay la kulmeen bismillaahi raxmaan raxiim maanta ani safaraa u socda weli aabbaey oo dhinta tacsiyaa u socday in maxaa dhiiji markaa elboorka soo galne laba saaco subaxnimaa soo galna elboorka ilaa haddana waa joognaa waxaa noola sheegay diyaaradii in la xalnibe waana ka cunaa xashiq maxmuud unu wahay qalad waaye maxaa qalad aabbaey dhintaan u socdaa maanta waxaas dhahay aas ka qayb gal mana ka qayb gelin waxaan ugulahay dowladda federaalka ee nugu haysta qalad waaye waana ka cunaxe inuu maanta aabbaey dhinta
cabdiwahaab dhacdooyinkii toddobaadkan waxaa ka mid ahaa in lix askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta toddobaadkan lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan lix askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay duleedka deegaanka ceelbaraf sida ay sheegeen warar lagu kalsoon yahay weerarka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad deegaanka ah oo is-abaabulay ay weerar jidgal ah u dhigeen maleeshiyaadkan murtadiinta ah xilli ay kusii jeedeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxaha weerarka geystay ay askarta ka furteen lixdii qori ee ay siteen maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu dilay duleedka ceelbaraf ayaa la sheegay inay fasax ahaayeen oo ay ka yimaadeen dhanka saldhigga murtadiinta ee deegaanka xawaadley wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xiisadaha u dhexeeya murtadiinta iyo maleeshiyaadka dilka geystay ay ka taagan tahay waddada xiriirisa jalalaqsi iyo ceelbaraf xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdi wahaab waa inaga intaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ardayda mu'asasada alxikma ee degmada jamaameh ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed xilli ay goobjoog ka ahaayeen bandhiggaasi mas-uuliyiin ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo howlo kormeera u jooga wilaayadaasi haddaba waxaa warbixinta warkan umuurahaasi inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu eyman
الأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم waxbarashadu waxay ka mid tahay tiirarka dowladnimada waxaa laga maarmaan ku ah maamulada islaamiga ah ee u sacyinaya dhisidda dowlad islaami ah iyo soo celinta khilaafada islaamka inay xil iska saaraan sidii loo soo saari lahaa jiilal aqoon-yahano ah oo garanaya rabbigooda ilaashanaya aakhiradooda dhanka kalena aan hilmaameynin nasiibka ay ku leeyihiin adduunyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka mid ah awoodaha islaamiga ee u halgamaya sidii loo dhisi lahaa dowlad islaami ah ayaa allaa fadligii diiradda saartay waxbarashada iyada oo dhidbada u taagtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo dhammaan ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca bartamaha iyo koonfurta maktabkan ayaa allaha fadligii lasoo baxay qorshayaal tifaftiran oo lagu soo celinayo tayada waxbarashada dalka iyada oo laga hortegayo tacliinta guracan ay gaaladu soo gelinayaan waddanka maktabu tarbiya wa tacliim waa mid ka mid ah makaatiibta arrimaha bulsho ee muhiimka u ah mujtamaca iyo dhisidda jiil ku barbaara dhabaha toosnaanta iyo caqiidada islaamka wuxuu bixiyaa aqoon laga turxaan bixiyey oo ka hufan dhammaan shubahada iyo waxyaabaha ka hor imaanaya shareecada islaamka waana culum lagu diirsado oo diinta ku baraysa dantaada iyo nasiibka aad ku leedahayna ku seejinaynin
نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر mid ka mid ah faracyada maktabkan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah waa midka wilaayada jubbada hoose kaasoo bilihii u dambeeye sameeyey isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo wax ka badan toban mashruuc oo ay ugu horeeyaan hirgelinta xarumo waxbarasho ayuu deegaanada jubbada hoose ka sameeyey dhowr bilood gudahood wuxuu faray xafiiskan macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo tayeynta madarasada imaam bukhaari iyo madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow isagoo dhanka kale sii kordhiyey barnaamijyada lagu sarayeelayo aqoonta laguna maamuusayo ehelkeeda mu'asasada alxikma ee degmada jamaame waa mid ka mid a faracyada hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose laba iyo labaatankii bishii rabiicu thaani sanadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri ayaa dhidibada loo taagay mu'asasadan oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah waxaa lagu bartaa xirfadaha ama howlaha farshaxanka waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu barto harqaanka cilaansaarka caafimaadka iyo maadooyinka carabiga ingilishka xisaabta iyo soomaaliga iyo kombyuutarka kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadan jamaame ay ka faa'iidaystaan muddo saddex bilood oo ay furan tahay alxigma ayaa allaha fadligii waxaa ku indhaqaaday boqolaal arday ah haddaba si loola socdo shaqada waxbarasho ay hayaan howlwadeennada mu'asasada alxigma waxaa dhowaan soo gaaray alxigma guddi kormeer ah oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo cagta soo mariyey fasalada ay ka kooban tahay alxigma kormeer kadib waxaa ardayda alxigma loo qabtay dowro socotay muddo laba maalin taasoo duruus taxana ay ka bixinayeen raggii guddiga ahaa ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dowraadkaas barbar socday nashaadaad kala duwan oo loo qabanayay qeybaha bulshada iyadoona lasoo bandhigayay su-aalo lagala soo dhexbaxayay duruusta misna abaalmarina lagu guddoonsiinayay ka qaybgalayaasha waaya su-aasha koowaad waxay leedahay man ilqaa'il aafat lcilm annisyaan wa qilat almudaakara yaa dhahay aafada cilmiga waa hilmaan iyo mudaakara yari ninkii dhahay la siraa magaciisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magaceyga ku bilaabaya aamine cali maxamuud cale waxaan dhigtaa mu'asasada alxikma su-aashii liyo idii jawaabteed haddaan isku day waa imaamu zuhri
jaaisa insha allah tacaala qadruhaa hamsa doolaar intii ay socdeen dowraadkan andalus waxay mikrofoonka la dhex qaadaysay qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaysanaysay kuwaasoo shucuurkooda cabiraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa sumaya ciise waxaan ka socdaa mu'asasat alxikma waxaan halkaan ka qaadanaya inay labadan maalmood maqurtaqaad noo socday waxaan ka faa'iidnay idaaral waqti iyo waxaan ka faaidnay oo kaleeto sidii xirfadaha oo muhiimadda ay leeyihiin waxaan nasoo booqdeen guddi kor ka socdo oo nasoo kormeeraaya waxaan rajaynaynaa insha allah mar waliba sidan oo kale in nagu soo celcelsho muddo laba maalin kadib waxaa munaasabad weyn oo ka dhacday howlka xafladaha faadumatu zahra ee degmada jamaame ka soo qayb galay tobanaan dad ah oo isugu jira mas-uuliyiin waxgarad macallimiin arday iyo guddigii kormeerka ahaa ee uu soo diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta intii ay munaasabadda socotay waxaa halkaas bandhig cajiiba ku sameeyey ardayda alxigma kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah maadooyinka iyo duruusta ay ku qaataan mu'asasada
What do you learn? I learn English. What is the name of your school's name? My school's name is Al Hikma. If I ask you a question which is logical, can you give me a reply quickly? If it is probably undecidable question. Why do most of the, especially the rising generation of Somalia, desert their motherland? Because they want to educate higher quality life and education of from abroad. Thank you. Thank you too.
magaalada jamaame midkii ka maqanow imaqal adigoo mahadsan magaalada jamaame ma ahan midii hore maashaa allah mowlaa ku mahadsan mu'asasada alxigma mugdigay naga qaaday maashaa allah macallimiinta ku mahadsan iyo mujaahidiinta maamulka inoo haya macallimiinteenna wanaagsan ee mu'asasada alxigma mahadcelintooda ma koobi karaynee mowlow allahayow maalintii qiyaamaha midigta kasii kitaabkood walaalaha mujaahidiinta ma iloowin ayaguye maankan ku haynaa mar walbaan xusuusanaa ma iloowin ayaguye geesiyada halgamoo ishordhigay cadowga halaagay gaalada aan ku hurudno anaguna dharka aan xiraniyo dhaldhalaalkaad arkayso dheel kuma imaanane rag baa dhib u mariyo dhiig badan u daadiyey
intii aan ku mashquulsanaa diyaarinta warbixintan waxaan sidoo kale booqday xarunta mu'asasada alxikma gaar ahaan qaybta harqaanka xilli dumarka ay ku mashquulsanaayeen barashada xirfadaasi
anigoo ah magacayga najmo maxamed bashiir ayaan ka tirsanahay alxigma dhartolidda waxbarashada maasha allah shaqaanaan tolana annaga maasha allah waa nolo baray marka muddo saddex bilood ayaan baranayni si fiican ayaan u baranay sidii hadda xijaabaha sidii hadda cabaayadooyinka baatooyinka kulligayna inagaa tolano maasha allah sidii hadda oo shirqaamaha iyo rag iyo badan inaan ugu kaaftoono oo annaga waxayna gacantayna ku tolano taas ayaa nala caawiyey maasha allah
salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo sida nashaadaadkooda degmada jamaame looga dareemay maalmihii ayna soo dhaafnay suldaan macali maxamed cabdiduuba afhayeenka golaha dhaqanka islaamigaha ee jubbada hoose oo dhowaan ka qayb galay xafladdii ka dhacday degmada jamaame ayaa bogaadiyey howlaha waxbarasho ee maktabka tarbiyada si guud ahaan walaalahan na soo booqday ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala guud ahaan waxay imaadeen gobolka ama degmada jamaame hadday imaadeen wax kale isuma imaanin ayaga ganacsi uma imaanine waxay u imaadeen waxyaalihii ilaahi subxaana watacaala uu waajib ooga dhigay ayagana loo idmaday socodkooda marka halkaa waxay u imaadeen madaarista iyo waxbarashada si guud magaalada ayay u imaadeen waxay marka meeshii shaqada ee ka lahaayeen ayay shaqadooda galeen oo maanta munaasabada u fadhina alxikma ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ahaa imaamu bukhaari inay tageen ay la kulmeen macaalimiinta ay la kulmeen ardaydii ay la kulmeen waxay kaloo la kulmeen madaaristii qurdubana way la kulmeen bulshada magaaladay la kulmeen ayagoo dardargelinayo waxbarashada ilaahay subxaana wa tacaala unaga addoonsaday ayagoo fiirinayo macalimiintii halkan looga tegay oo dadkaa wax barayay macalimiintan waxay u noqotay nashaad bulshada waxay u noqotay nashaad ayagii waxay ku farxeen intii ay maqnaayeen halkaa ka maqnaayeen maalintay macnaha aas-aaseen ama ay fariisiyeena ka tageen maanta markay ku soo laabteen bulshadii bulshadii oo wax fahamtay macalimiinta ay juhdi badan bixiyeen faa'iido badan bay marka halkaa ay macnaha ay ka heleen ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala macalimiinta arrinkaa nashaad ayuu yahay annaga haddaan nahay bulshadii nashaad ayay noo tahay haddaan nahay marka odayaashku dhaqanka shareecada jubba sufla anagoo ku hadla afka odayaasha ilaahay fadligii meesha wax badan ayaa qabsoomay ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala uma waxaa ku mahadsan xarakat shuwaa mujaahidiin iyo altarbiya watacliim inay macnaha juhdi dheeraad geliyaan maalmahan magaalada marka nashaadkeeda aad buu u kacsan yahay maamulka mu'asasada alxikma ayaa dhankiisa soo dhoweeyey kormeerka guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo xusay in kormeerkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah waxaanu codsanaynaa inay soo laablaabtaan insha allahu ay soo noqnoqdaan ayaan rajaynaynaa aanu ku hanweynnahay sidoo kale waxaan rabnaa marka ardayduna inay sii laba kacleeyaanoo tacliintooda ay sii ambaqaadaan ayaan rajaynaynaa oo dadaalkoodii ay dadaal ku sii daraan marka waxaan leeyahay dhammaan mushaarikiinta xafladda iyo kasoo qaybgalayaasha dhinaca ardayda intuba waad mahadsan tihiin
لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا
isaga oo dareemaya muhiimadda weyn ee uu xambaarsan yahay islamarkaana ku howlan dardargelinta howlaha muhiimka ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wuxuu muddooyinkan sameynayay barnaamijyo kala duwan oo hadafkoodu yahay horumarinta waxbarashada iyo sidii dadka oo idil loogu soo dumi lahaa barashada culumta sharciga allah fadligii kani waa dadaal ka midho dhalay ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee lagu horumarinayo bulshada muslimka ah waana mid ka mid ah midhaha ay helayso ummad weliba oo horgelisa sharciga alleh hage iyo hoggaanna ka dhigata qur-aanka iyo sunnaha مهاجرين وبين أنصار بخير وآم فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام بالعلم سوف أعود أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمام
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo degmada bu'aale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dowla diiniga u soo xiray bulshada ku dhaqan xaafadda kandahaar gaar ahaan haweenka waxaana dowladdaasi ay socotay muddo shan maalmood ah oo lagu baranayay aasaasiyaatu diin matni iyo macno intaba munaasabad ay ka soo shaqeeyeen haweenka ku dhaqan xaafadda kandahaar kana dhacday masaajidka xaafaddaasi ayaa lagu soo xiray dowladii soo socotay islamarkaana laga faa'iiday waxyaabaha faraha badan sida ay noo sheegeen haweenkii dowladda loo soo xirayey ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda deegaanka ayaa munaasabadda kelimad ka jeediyey alxamdu lilaah waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahay nimcadiisa haddaad damacdaan inaad tirisaan ma koobi kartaan waxaan soo marnay reer bu'aal haddaan nahay meel oo saddex nin iyo afar qof ay wadaaddu'un ka yihiin waxaan soo marnay ciyaaraha gurbaanka rag iyo haweenka isla ciyaarayaan aroosyada la tegayo oo rag iyo bilcaanta isdhex boodayaan waxaan kaloon soo arkay bu'aal intaan joogay gaalkii u weynaa world efishin ayaa maalin maalmaha ka mid ee soo booqday bu'aale wuxuu yidhi afrika waxaan ka booqday buu yidhi saddex meelood saddexa meelood wuxuu yidhi waajid bu'aale iyo meesha layidhaah nairobi sharaf waxaad u hesheen buu yidhi aniga oo world ofishin ninka u weyn ah waxaad sharaf u hesheen maanta reer bu'aale haddaayihiin inaan soo booqda sharaf u hesheen ninkii joogay waa joogay waxaa la iskugu tegay meel layidhaahdo farta reebay gaalkii meeshuu tegey waxaa la keenay saddex baabuur oo waaweyn baa tuuryaalka laga keenay oo ciyaaro ciyaartii fiicneed ma aha ciyaartii hoose la ciyaaro tii xumeed gabdhaha aad u yaqaano oo dhexda xirtaha la ii keenuu yidhi gaalka dhammaan funaanadihii cadcaddaa ee kiristanka ku qornaa baa la qaybiyey koofiyado dheerdheer oo kiristan ku qodan baayaa la qaybiyey bannaankaa la iskugu tegay nin dadkii ka mid aha ani waan taagnaa odayaashii saanoo kale u safan saan loo safaday gaalkiina uu dhex taagan yah yaa nin hadlee wuxuu yidhi maanta farxaddeenna waxay la eg tahay buu yidhi maalintii nebi maxamed uu booqday madiino laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah maanta farxadda waxaa weeye uu yidhi farxadda aan qabno maalintii nebi maxamed madiine lagu soo dhowaynahay oo kalaan maanta ayaa noo ag tahay maadaamoo gaalkii u weynaa gaal ma dhihine hebel oo u weyn world ofishin maanta uuna soo booqday bu'aalan uu ka soo booqday waxaan soo marnay og tihiin in gabdhaha muslimiinta ah xijaab aysa qaadanaynin go' weyn laisku duubi jiray maanta maxaan maraynaa inay gabdhaheenna is astureen inay jirhkoodii astureen inay qiimo leeyihiin inay maanta diintii baranayaan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala nimcadaas walaalayaal ilmaheenni jiilkeenni baa bartay kelimada laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah haweenkii gabdhaheenni baa bartay waxaa bartay hooyayaalkeenni waxaa bartay duqaydii baa bartay waa nimco awal ma aan haysan nimcada maanta aan helnay walaalayaal oo guri guri maanta dadkii reer bu'aale awal gabdhaha maqaaxyaha joogo iyo gabdhaha jooga ganacsiga unbaa dugsi looga yeeri jiray eh hooyooyinka xaafadaha jooga waaba la hilmaamayba laakiin maanta waxaa dhacday in maanta guri guri loo geliyo laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo nawaaqidheeda dhammaan la geliyay alxamdu lilah walaalayaal waa nimco sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada xaafaddii dowladda loo soo xirayey ee kandahaar ekis qodaxley bismi illaahi raxmaan raxiim awalan annaga horta caawa maanta waxaan ku faraxsanahay intaan ka dhashay oo maanta qur-aanka intaan u fadhiso iyo daacigii waxaan soo galay daaci badanaa noo imaaday xaafad daaci soo galaya weligayna ma arkin annaga maanta ajir iyo xasan allah ka siiyo waxaan nii sheegaynaa arrintan arrin yar ma aha ilaahayaa nagu dhowaanaynaa ilaahay aaran buu nagu siinayaa caafatiinuu nagu siinayaa shayddaankauu naga xiraayaa waxaa la rabaa nin kasto walaayada islaamka diinta yacni saan xaafadan weligeed waa la yasi jiri maantana maxay taagan tahay bila sharafay taagan tahay maanta qandahaar waa ku faraxsanna annagana waan ku faraxsannaa insha allah hore inaad usii wadin dowladini wala soo celceliyo annaga waxaan igu bishaaraynaynaa nasiib inaad u yeeshateenoo diinta nasiib aad u yeeshateen oo adduun iyo aakharaba leh annagana waxaan sheegaynaa odayaasha meesha jiraan markaan nahay in yacni ma aragtay qandahaar bila sharaf ay qaadataan sheegaynaa marka insha allah waxaan ku soo gunaanadayaa diinta weligiinba goosdameedkaa lagu qabto haddii meeshaan annaga hadda waxaan ognahay annaga hees markii la yidhaha qandahaaraa loo soo doonin jiray tartanka qandaraanaa loo soo doonin maantana maxay taagan tahay diintaba in la soo doorto oo beriga waa kaas ay yacni maaragtay ay hormuud ay u noqoto insha allah ma dheeraynaay waxaan ku soo gabagabaynaa weligayna iyo weligayna diinta inaan goosdameedka aan ku qabanno yacni ma aragtay taasaan ku soo gabagabaynaa wabillahi towfiiq ugu dambayn haweenka xaafadda kandahaar ee dowladda loo soo xirayey ayaa soo bandhigay wixii ay ka faa'iideen dowladdii muddada shanta maalmood ahayd loo hayay anigoo ah magacayga raxmed sheekh nuur cali ah oo ku nool degmada bu'aala gaar ahaan xaafadda qandahaar waxaa noo socday dowro shan maalmood ah waxaa ka mid ah dowradaas maa huwa alislaam huwa alistislaamu lilaahi bitawxiid waalinqiyaadu lahu bidaaca waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi kam arkaanu lislaam hiya kamsatun wa hiya shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuulu ullah wa iqaamu asalaat wa itaa'i azakaat wa sawmu ramadaan wa xaju lbeyt man istidaaca ilayhi sabiila magaceygana uu yahay caashe maxamuud yaroob ku nool degmada bu'aale gaar ahaan xaafadda qandahaar waxaa nala qabtay shan maalin doori ah dooridaas waxyaalo fara badan ayaan ka fahanay waxaa ka mid ah kam arkaanu liimaan hiya an tu'mina billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasuulihi wa bilyowmi alaakhir wa bilqadri khayri wa shari tan labaad maa huwa alixsaan huwa an tacbudullaah kaannaka taraaw fain lam takun taraaw fainahu yaraak aan degannahay degmada bu'aale khaasatan xaafadda qandahaab dowro shan maalmood ayaa noo socotay shantaas maalmood waxaan ka faa'idnay kam arkaanu laa ilaaha ila allaah arkaanuhaa itnayni wamaa huwa annafyi wa idbaatan kam sharuudu laa ilaaha ila allaah sharuuduhaa sabca alcilmu alyaqiin alikhlaas alsidqu alinqiyaad almuxabat alqubuur bismillaah anigoo magacayga xaawo aadan isxaaq oo joogto degmada bu'aale gaar ahaan xaafadda qandahaar waxaa noo soo socotay dowro shan maalimood shan maalmood gudaheeda waxaan ku fahanay waxyaalo aad iyo aad u fiican waxyaalaha aad iyo aad u fiican waxaa ka mid ah maa huwa alkufr huwa alcadadu aliimaan maa huwa alnifaaq ما هو النفاق هو الإظهار الإسلام والإبداد الكفر كم أقسام النفاق أقسام النفاق اثنان اعتقاد العلم من ربك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين maxaayadha u ah cusmaan waxaan anagoo ku nool magaalada bu'aale gaar ahaan xaafidda qandahaar waxaan noo soo socotay shan maalimo oo dowro ah dowradaas waxaa ka mid ah waxyaalo aad iyo aad u wanaagsan ayaan ku fahanay waxaa ka mid ah nawaaqidul islaam casharatun wahiya kaltaali ashirku fii cibaadati illaah man jacala baynahu wa bayna allaah wasa'ida yadcuuhum wayas'alahum shafaacata wa abwaa kulla calayhim kafara man lam yakfiru lmushrikiina ow shaka fii kafrihim ow saxaxa madhabahum kafara man actaqada can khayri hadaa annabiya akmal ow an xakama khayruhu أحسن من حكمه كالذي يفعل كالذي يفعل حكم الطواقيت على كفره كفر من أبلغ شيئا من دين من, من دين الرسول ولو ولو عمل به كفر إجماعا من استهزأ بشيء من دين الرسول فقد كفر السحر ومنه السحر ومنه السفر وعذب وعذف وعذف فمن فمن فعله أو رضي به كفر مظاهرة مظاهرة المشركين ومعاوتهم على المسلمين من اعتقد عن بعض الناس يسعه الخروج من شريعة محمد كما وسع كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى كفر bismillaah anigoo magacaygu yahay caasho cabdulaahi ku nool degmada bu'aala gaar ahaan xaafadda qandahaar waxaynu soo qaadanay dowro muddo shan maalmood noo soo socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradii maanta noo soo gabagabowday waxaynu ku faa'iidnay wax badan wax badan waxaa ka mid ah midda koowaad makaanatul mar'ati fil islaam midda labaad fadlul cilmi midda saddexaad alxijaab midda afaraad altawba walistikfaar midda shanaad xuquuqu zawjayni xaqu jeer بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنagoo ah magacayga maxamdi waxaan oo ku nool magaalada bu'aale gaar ahaan xaafadda qandahaar walaalayaal doore ayaa noo soo socotay shan maalmood oo aad iyo aad u wanaagsan waxweyn baan kala kulungnay tii ilaahay nagu anfaco allah naga dhigo macallimiintii intaa noo soo gabag- noo soo qabanqaabisay juhdi nagu bixisay meel walba nala soo martayna ilaahay ha ka aqbalo walaalaheenna andulus oo fursadda qaaligana siisayna ayadana waan u mahad celinayaa insha allah waxaan kaloo meeshaan kala dardaarmayaa walaalaheena falastiiniyiinta dhibaato weyn baa haysataa ilaahay raxmaanka ahay gargaar khayr badanaa ugu tuugaynaa insha allah ilaahay culeyska ha ka dulqaado waxaan kaloo inta kala dardaarmayaa murtadiinta a noo soo hogaaminaya maalin walba inay gaalada u sujuudaan go'aan ku qaateen oo badaheena iibsanaayo insha allahu tacaala wiilal yaryara noo soo gurba noo soo kacay gabdhaheenaa u taagan ilmaheenaa u taagan waayeelaheenaa u taagan duq iyo doob baan diyaar ku nahay baddeena in la qaato gaalada lagu sujuud ilaahay wuu dardaarmay yuhuud iyo nasaaro nabigeena suubana wuu ka dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamuhuna caleyh ma ogolaanayna mana ogolaan deewna in yuhuud in loo soo sujuudo oo badaheena iyo waxadeen lagu soo xukumo diyaar uma niihin waan ka diyaar galoobaynaa diyaar baanna u nahay mideeda kaleenta gaalada soo duushay kaankara ha ku dhacay yaxaas ha ku qaada yuumaal ha kula tega cudurka laga cararo cabsadaa allah ha ka dhigo insha allah shabaab waa dowladow daa'im baa dejiyey diinta nawo maxamedna daahir bay ku tahay ciddii u bareerta baas baa la marin hayaa allow iidaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar shabaab iyo ciidankeed maanta way gudbeen baroon iyo beeba baa suuka kama baqaan balaayow idinna beerka bay u dhigahayaan allow iidaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar wabilaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا